sidii aad warkaba ku maqlayseen ugu yaraan lix qof ugu yaraan toddoba qof oo lix ka mid a ay isku qoys yihiin ayaa lagu dilay kadib markii ay la qaraxday miino wadada bartankeeda lagu aasay deegaan qiyaastii toddoba kilomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada buulabarda ee gobolka hiiraan dadka qaraxa ku dhintay waxa ay kala ahaayeen hooyo iyo afar caruura oo ay dhashay iyo abtigood iyo macalin dugsi qur-aan waxa ay ku sii jeedeen magaalada buulo barde wariyaha v o eda ee hiiraan ayaa waxa uu ka wareystay guddoomiyaha buulo barde cabdi daahir guure aya oo saare ciidla nuur u waramay
deegaanka buulo barde ka tirsan cid reermiyo degan ayaa saakii markii waagu beriyey laba saac saacadda markay aheeday abaar labadii saac waxay usoo safreen magaalada gudaheeda inay geystaan ciyaalkooda dhakhtar si looga tallaalo cudurka jadeecada oo xanuun ku hayay hooyo iyo afarteeda canug iyo inan yar oo walaalkeed oo ilmaha abti u ahay iyo macallin dugsiyo safarka usoo raacay toddobadaas qofood oo waddada wada marayay oo ciyaalka oo gaariga saaran gaari dameerka waxa loo yaqaana iyo abtiga oo gaarigaas hadda waa taqaana qaabka loo wadayo soomaalida dhaqankeeda ee dameerka qaab loo wadaa jira waday iyo macalinka oo la socdayba waxay ku istaageen meynada culus ee dhulka lagu aasay nimanka al-shabaabka isticmaalaan marka aabahood lama socon soo maha caruurta lama socon hooyadii iyo abtigii baa la socday iyo macalin dugsiya xaafadda deegaanka marka afarta caruuraa xanuunsanaysay oo dhakhtar lagu waday si looga soo daweeyey cudurka jadeecada ha cudurka jadeecada gabadha walaalkeed ciyaalka dhakhtarka ila wad maanta gaariga ila saar marka reerku safar noocaas ay ku wada jireen marka xaggey u socdeen magaalada buuliburda ayay mataqaanaa dhakhtarka loogu socday in la geela rabay isbitaalka oo laga talaalo cudurka jadeecada oo xanuun xanuun ku hayay laga daweeye mise la talaalo mar haddii xanuunkii ku dhacay kolley waa lasoo daweynayay waa waa in laga daweeye in laga daweeye sorry waan gartay dadkii waxba kama noola hadda way wada dhinteen mise dhaawac baa lagu geeyey dhakhtarka way wada dhinteen walaashay dadkii way wada dhinteen dadkii de waa naxtin xanuun badan reer reer dhamaystiran oo kumbuda hooyo iyo caruurteeda iyo eheladeedii safar ku wada jiroy ahaayeen marka waa nasiib daro de walaashay de ummadda soomaaliyeed dhibaatada haysatay iyo hagardaamadii ku hayeen nimankaa nabaddiidka dee awal waxay la dagaalamayeen dawladda iyo ciidamadeeda hadda waxay marayaan inay shacabka meeno u geliyaan waddooyinka taasuna waxay caddaynaysaa in ummad soomaaliyeedna ahayn dad islaamana ahayn guddoomiye jidkan hore miyaa loogu arkay miinooyin sidan oo kale ugu qarxaa mise waa markii ugu horreysay dad shacaba ay la kacdo muddooyinkan dambe waa markii ugu horreysay wadadaas waddadaas ayada ah ee miinadaas dad shacaba kula kacdo waan hore waan unaqiinay meelaha ciidamada iyo magaalada meelo kamida inay wax ku sameeyaan waxyaalaha qarxa iyo waxay duugaan iyo laakiin waddo dad shacaba isticmaalayaan oo weyn oo highway oo isku xirto mantuulo iyo degmada isku xirto weyn oo isgaadiidku isticmaalo oo dadku safraan meena in la geliyaa wax cusub bay nagu tahay maalmahan dambe ayaa gobolka waxaa ka jira howlgallo dhibaato badan ku gaartay degmada maxaaseed iyo degmada beledweyne ereyadeeda howlgallo ciidamada amason iyo ciidamada xoogga dalka ka wadeen xanuun badan oo kusoo gaaray jawaabtay ka bixinayana waxaa noqday dadka shacabka inay wadooyinka miinooyinka u geliyaan ma waxaa loogu talagalay qoyskan iyo dadkan shacabka ah ee waddada lugeynayay mise baabuurka dameerka watay mise waa mid loogu talagalay ciidamada iyo dadka waddooyinkaasi isticmaala oo si kama ah ayay dadkani ula kulmeen shilkan xaqiiqada waxay noqon kartaa in horta ayagu hadafkooda ay ka leeyihiin waxay tahay mar hadday joogaan buuqda degmada deegaanka buuqda ay joogaan ciidamada amason iyo ciidanka dowladda ay bulibarda joogaan howlgallana ay jiraan waxaa lagu wajahan yahay in la qabto meelaha ay taleeada ku ah oo ay kamid tahay meesha waddadaas ay aado buuqda la yidhaahdo marka inay ku talagaleen ay ugu talagaleen in ciidanka dawladda iyo gaadiidka dawladda iyo u dhigaan laakiin annaga waxaan arki karnaa dadkii shacabka xitaa dhiga haddii miinadii ay ka dhigaan mid gaari dameerku la kacayso mar haddii weeraradii iyo qaraxyadii inta la yskaga soo gudbay dhulkii dadku marayey miinooyin la yskugu aasayo dadkii shacabkii aanay isku safri karaynin magaalo kalena aanay u socon karaynin sidaa maanta dhacday maxaa xala tallaabada xigtaa maxay noqonaysaa ee arrintaa idinka meel taalla annaga deka dawlad ahaan maamulkeena degmada iyo ciidamada xoogga dalka iyo ciidanka amasona degmada buurburta waxaa hawsheen ay tahay maalintii iyo habeenkiiba howlgallo iyo dagaallo aan kula jirno nimankaas tan hadda noo taalana waxay meelaha ay degan yihiin waxaa kasoo qaadaan inaan gaarno ee alaabtaas aan gacanteena soo gasho iyo dadka dadka fidnada samaynayaaba ay gacmaheena soo galaan maliyeed inay arrintaas ogaadaan in nimankii dhagarqabadii dhagarqabayaasha ahay ay maalinba maalinta ka dambeyso waxyaalaha mucjisa ah oo cusub samaynayaan ujeedaduna ay tahay ummadda soomaaliyeed baabiceeda marka dawladda soomaaliyeed iyo dowlad goboleedkaba inay si la taaban karo howlahaas uga qayb qaataan shacabka dowladda rabana garab istaagaan aan ku baaqaya kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha buulo barde cabdi daahir guure oo sahre ciidle nuur oo ku sugan washington ugu warramayay khadka telefoonka